madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in qaabkii looga hor istaagay madaxweyne sheekh shariif safarkiisii kismaayo uu ahaa mid ka soo horjeeda qodobka kow iyo labaatanaad ee dastuurka maanta halkaa waxaa u nimiday inaan ummadda soomaaliyeed iyo caalamka intaba aan gaarsiino dhacdadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho midda koowaad inaan ka xunnahay siday wax u dhaceen midda labaadna waa cambaaraynaynaa waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaanu caddayno dhacdadaasi dowladnimo raad kuma laha madaxweyne sheekh shariif madaxweynihii jamhuuriyadda xilliga kumeelgaarka ay ka saaray dalkan nin oday ah oo maxaanku idhaha xushmo badan dadka iyo jamhuuriyadda dhexdeeda ku leh in shalay dhaqanka noocaasa saas loola dhaqmaahi si meel ay sax ku tahay ma jirin qaanuuniyan sax ma aha dadnimona sax kuma aha iyo maxaanku idhaha dowladnimo intaba sar sax kuma aha shalay ficilka airboorka muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana dowladnimona ma dugsana dadnimo kalena ma dugsana qodobka kow iyo labaatanaad ee dastuurka kumeelgaarkaah faqradiisa koowaad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas-uuliyadda soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray halgan adag iyo naftiisa horay khatar ugu soo geliyey oo ummad dhexdeeda karaamo ku lahoo mudan in si gooniya loo weyneeyo waa halkeeda waxaan cod dheer marka aan ku diidannahay ficilka noocaasa xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kala sheegay in marka la eego ififaalaha ka muuqda dowladda iminka jirta laga dheehan karo inaanay dastuurka u haynin wax ixtiraam ah dowladdaani ififaalaha ka muuqdaay waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin dastuurka haddaan ixtiraam u hayninna teramkan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teramka hadduu dhammaada uu dhammaaday waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegaayo ayaga iyay wakhti badan isaga dhumina soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirto dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn kara rabitaankooda meel iska soo dhigo kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaafiicda ridaya ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay oo madaafiicda ridaya ayaa maanta waxay leeyihin war heedhahayo dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka hala ilaalino midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yihaa maya dastuurka lagu dhaqmi maayo anigaa muxuu ahay waxayna macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam helayaan qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrmo helayaan ayagana la dhowrayaan shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam ma helayaan qaanuunka hadday dhowri waayaanna dhowr muxuu ah ma helayaan waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacbigu ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan waddadaas inay beddelaan waddada ay haayaan meel xunay ku dhammaataa qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqon karin waayo aragnimaan u leenaha waa soo joognay dalkan soddonkii sano dowlad la-aanta ayaan soo joognay wixii dhacay o dhan shalay siday noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli ugu dambayntii madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa qaybaha bulshada uu ka codsaday inay nabadda ku dadaalaan xuquuqdoodana ilaashadaan dadkaani waa dul qaateen waxa ay maanta u dulqaateen wax badanoo ka mida looma dulqaadanayn shalay laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo arka laakiin dee wax walba xaday leeyihin xadkiyaa laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weynyaanay noo imaanin dowladda dowladnimadaan taageersannahay dalku inuu dowlad yeeshaan rabnaa deganaanshiyahaan rabnaa dal kale ma qabno baasboorro kale ma qabno daaro kale adduunyada kuma lihin meeshaanaan ku dhalanoo ku korno wax ku barano ka soo shaqayno welin aan inaan joogno ka shaqayno rabnaa laxa jeclaa naga hayso war ninkaan meel kaleu aada lahow dalkaan nooga cayaarin malaayiinta soomaalida dalkan joogtana meel kale ma qabaan adeero haddaad meel kala qabta adigay ku jirtaaye laakiin dalkan iyo degaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaarin karaamo xumo iyo sharaf xumo iyo taarikh xumo adna yaanay kaa raacin oo weligeed aan kaa hari doonin dadka soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabadda ilaalinta nabadda dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya ha sii muujiyeen laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen qaanuun la-aan in lagu dhaqma yaanan la yeelin marna yaanan la yeelin ilaa iminka mas-uuliyiinta dowladda federaalka kama ayan jawaabin shirarka jaraa'id ay maanta muqdisho ku qabteen madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay qaarkood xiriiro aanu la samaynana nooma suuro gelin inaanu helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho